wasiirada iyo xildhibaanada gudoomiyaha iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada odayaasha saxaafadda dhammaantiin waan salaamaya asalaamu calaykum salaan kadib waxaan malaynayaa hadalkii aanu odhan lahayn wasiirkaagii intaa uu yidhi un weeye waxaa farxad weyn maanta inoo ah in cusbitaal weyn uu halkan ka socdo cusbitaalkaasoo ay ku deeqeen reer imaaraad siiba dubay sheekheeda maxamed bin raashid waan uga mahad celinaya waan u mahadnaqayaa dowladda imaaraadka runtii wax badan bay qabataa xagga caafimaadka cusbitaallo waaweyn oo kale ayay ka dhisisaa berbere iyo burco aad baan guud ahaan dowladda imaaraadka uga mahad celinayaa deeqda caafimaad ee ay siisay waxaan kaloo u mahadnaqayaa hay-adda hawsha wadda tamkiin foundation aad baan iyana ugu mahad celinaya bishii sagaalaad bay ahayd markii aanu halkan nimid dhagax dhignay cusbitaalka runtiina dadaal badan oo uu qaybta ugu weyn lahaa wasiirka cabdicasiis ayaanu ku darnay miisaaniyadda sanadkan lacagtii aan ugu talagalnay in lagu dhiso cusbitaalka wiig wiig ka hor bay ahayd baan malanaya markaan anigiiyo wasiir cabdicasiis isunimada ka wada hadlaynay sidii loo bilaabi lahaa markii aanu go-aansanay inaanu bilowno ayaa ilaahay mid kale samada ka keenay waan ku faraxsannahay lacagtii aan ugu talagalnayna way way taallaa wixii kabid uu u baahdana waanu ka kabaynaa insha allah haddii alla ka dhigo dowlad ahaanna wixii hay-addu ay qabato mooyaane wixii kale insha allah waan waanu qabanaynaa qaybteeda aad iyo aad baa sidaa wasiirku sheegay wejaale u nasiib badan tahay oo saddex mashruuc oo waaweyn ayaa isku mar ku kulmay ka faa'iidaysta dowladduna ogaada oo dee qof qofkii wax qabanaya yaa mudan in la taageero madaxweynuhu runtii iyo xukuumaddan uu madaxda ka yahay intay qabatay lama qaban intii somaliland jirtay intii iminka ay xukuumaddaas joogtay xaqiiq weyn horumar aada u weyn bay waddaa waa xukuumaddii waxqabadka iyo horumarka marka de ilaahay haynoo fududeeyo ilaahay inuu dhaqso inoogu dhammaado ayaan rajaynayaa oo furitaankiisa insha allah aynu aynu mar isugu nimaadno haddii alla ka dhigo waxaa kaloo iyana aanu maalin oo dhagax dhignay marwadu dhagax dhigtay kalabayb oo isna cusbitaal aada u weyn ay ka dhisayso marwada jarbuuti xayd khadri maxamed xayd waa nasiib yana laba laba laba laba meelood intaa isu jiraan in laba cusbitaaloo waaweyn ku kulmaan cusbitaalkanina maaha un mid loogu talagalay wajaale wuxuu noqonayaa cusbitaal referal ah oo deegaanka oo dhan haddii alla ka dhigo laga soo gaaro marka dad aada u tiro badan baa ka faa'iidaysanaya insha allah ilaahay dhaqsa inoogu dhameeyo aada iyo aad waxaan aada ugu mahadnaqayaa runtii ninka muwaadinka ee dhulkaa aynu aragnay aadka u tirada badan ee lacagta qaaliga ah u goyn lahayd boqolaalka kun oo dollar ninka ku deeqay ilaahay ilaahay ka abaalmariyo aad baan ugu mahadnaqay runtii waxaanan u soo jeedin lahaa dadkeena guud ahaan in ay soo dhoweeyaan oo la shaqeeyaan cid kasta oo doonaysa inay wax u qabato in dhulka haddii loo baahdo in la bixiyo in la soo dhoweeyo in lala shaqeeyo inta dhismuhu soconaya insha allah la shaqeeya cidda hawsha wadda aada iyo aad baan umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu